bismi illaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsanaa khiyaarta hawadeen ga dhegeysanaysaa meel walba o aad joogtaan kusoo dhowaada warka habeen idaacadda jowhar qodobada caawa aad maqli doontaana waxaa ugu door karoon maamulka gobolka shabeellada dhexe oo ku guulaystay hirgelinta mid ka mid ah heshiisyadii is-afgarad ee horey loogu gaaray colaadii ka taagnay baaroweyne iyo marirey tahriibiyaal soomaali ay ku jiraan oo geeriyooday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda oo ka socda baydhabo iyo buurhakabo faahfaahino ka soo baxaya howlgal ka dhan ah al-shabaab oo laga fuliyay mudug akhbaaraadka dibaddana caawa waxaad ku maqli doontaan iiraan ayaa hor istaagtay saddex markab oo ka gudbi lahaa marinka hormus qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay saaxiibayaal meel walba oo aada joogtaan intaasi waxay ahaayeen qodobada caawa haweenimo idaacadda juwar kuwii ugu door karoonaa haatanna kusoo dhowaada iyagii oo faahfaahsan guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mudane maxamed maxamuud nuur masdile oo ay wehelinayaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudane maxamed cabdi sheikh iyo maamulka degmada jowhar ayaa ku guulaystay hirgelinta mid ka mid ah heshiisyadii is-afgarad ee horey loogu gaaray colaadii muddada dheereed ee ka dhex taagnayd bulshada wadadegtaa deegaanada baaroweyne iyo marirey maantana waxaa si rasmi ah loo fuliyey qodobo muhiim ah oo ka mid ahaa heshiiskaas oo ah kala qaadashada magta marxuumiinta ku nafwaayey colaadii iyadoo mas-uuliyiintuna ay goobjoog iyo maraka ka ahaayeen sidii loo xaqiijin lahaa hufnaanta iyo hirgelinta heshiiska odayaasha dhaqanka ayaa ugu mahad celiyey maamulka gobolka iyo kan degmada dadaaladii ay ku bixiyeen nabadeynta iyo mideynta bulshada iyagoo tilmaamay in tani ay tahay tallaabo weyn oo la qaaday dhanka nabad waarta guddoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar baare iyo guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka shabeellada dhexe maxamed cabdi sheikh xandowa ayaa dhankoodu ku adkeeyey in la dhammaystiri doono qodobada harsan oo ay ka mid tahay kala saarista soohodinta si looga hortago khilaafyo mustaqbalka dhaca
sidaad ogsoon tihiin labadan tuulo ee walaalaha ah ee muddada dheer ku dagaalamayay dhul beereed maanta waxaan ku guda jirnaay oo dhammaad naga ah dagaaladii ka dhacay heshiisiinteeda mudane guddoomiye iyo mudanayaal saddex qodob ayaa noogu dambaysay oon ku heshiini oo kale ah in marka hore diyada aan la dhiibo marka xigto in soohin la bixiyo marka xigtana in makdhowgii khasaarihii ka dhacay tuulada baaroweyne iyadana la bixiyo saddex waxaan u samaynay reelaan u samaynay sidaa daraaddeeda maanta waxaan mid ka mid ahan gudi rabnaa hadduu al yidhaahdo in aan diyadii aan reer mareeriya ka soo qaadnay in aan ku wareejino reer baaroweyne oo iigana ay ku safraan qof naftiisa ma dhamma waxyaabaa la kala qaadana laakiin waxaa ku heshiiyey beelihii lixda shiidla ku heshiiyeen anaga tiyaan adkaynay haddaan nahay maamulkii gobolka iyo degmadaba mudane guddoomiye salaantaada iyo ka xun tahay dagaalka meesha ka dhacayna waa soo geersiiyey ninkan waa guddoomiyihii gobolka shabeellaha dhexe oon salaantiisa aan idin soo gudbinaayey waxaan rabaa in dadka ka baratiin horta maanta wixii ka bilaabato marka waxaan umaad celinaa dhammaan intay ka qayb qaadatay nabadeyntan ee ay ugu horeeyaan golaha deegaanka sidoo kale maanta waxaa noo joogo guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenkiisa iyo taliyihii qaybta si ay iyagana ay nogala qayb qaataan wixii dhammaystir ee ay noola dhammaystiraan
maanta waxaan u fadhinaa inaan qabanno inaan qabanno maxaa yaaha diyada in la kala wareejiyo sida saxda ane waxaa waaye diyo marka la kala wareejinaayo waxaa loo kale waxaa kala wareejiyo dhaqanka maamulka goobjoogu ka yahay iyo markhaati xadgudubkana waxaa la diida ma la rabo in la xadgudbana lama rabo waxaa waaye guddoomiyaha degmada markii hawsha aad kala wareejinno ee tuuladan iyo tuulada kale ee waxooda kala wareegaan ee dhaqankii uu wareejiyo ayuu guddoomiyaha wuxuu samayn doonaa dardaaran iyo rugniyada ka dhiman labada ah wakhtiga la qabanayo iyo sida loo qabanayo uu faahfaahin ka bixin doonaa saala adligeed waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhoweeyo marka taliyaha qaybta si uu laba kelimad ugu dhaho maadaama uu goobjoog ka yahay hadda golaha deegaankana shaqadooda inta badan waa soo qabteen culeyska intiisa badan adagaa qaad maanta laakiin waxay noo keeneen wixii oo bisil oo cunus u baahan marka aadaa loogu bahad celina ayaga ugu dambeyna gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mudane maxamuud maxamed nuur ayaa yidhi waxaan idinkugu baaqayaa inaad si dhab ah ugu dadaashaan nabadda deegaanadiina qaraaba aad iyo aadaad u mahadsantihiin horta inta dhimata loo naxariisto waxaad ku dadaashiin inaysan dib dambe aysan usoo naqan wixii dhici jiray annaga waxaana wareershay bariga gobolka shabeellaha dhexe colaado oo qabiilo oo dad dirisa laakiin laba sano muddo dhan walxaaba la jiraan malaya meeshaan joogaahe ma arag reerahan dagaalkoora waa maantay ita gogoltoora marka waxaan rajayaha inaysan dib aysan usoo noqon idinkana aan idinka codsaa ilaahayna aan ka baryaa inaysan colaadadaas dib aysan idinkugu soo noqon sababtay tahay col iyo abaaraa laga ducaystaa abaarti waa haynaa colki hadduu noogu darsamo maxaa helaba col iyo abaar iyo cudur ma hayno saddexdaas cudurkiyaa heli ma wax kale oo noo dhiman ma jira marka waxaan rabnaa haddii alla yidhaaho inaad maaragtay ku dadaashiin aysan dib usoo noqon wixii dhacay qof ka dhinta soo noqomaa marka inta u hirtay qaraabadaasna inta kale dhaay xasilan allowga dhigan leenahay maamulka degmada iyo maaragtay golaha deegaankana waa mahadsan yihiin waxa ay soo qabteen annagay nagu matalayiin guddoomiyey adiga iyo golaha deegaanka aad iyo aadaan maaragtan kaga mahad celaynaa maaragtay hawsha adagood ka soo qabateen beelahan annaga xaajo waxaan arki jirna aan annaga bilaabayne aan garbaha uga daalayne waa kaaga mahad celayna xaajadan oo dhammaystirka meesha aad gaarsiisay adiga golahaaga deegaanka odayaashii labada tuulo amba labada beeloodoo maaragtay ajiibayoo dhaqanka ogolaaday ayukana waa u mahad celihayaoo maaratay xaajada ogolaaday sababtay ta haddaysan ayaga wax ogoleen meeshaan wax soo gaari ma lahayn meesha sida uu guddoomiyaha uu horena riboorka uu noogu siiyey markii uu meeshaan ka naqday haddana uu hortiina ka sheegay wixii dhacay iyo wixii dhib ka dhacay iyo kii wixii laysku dilay oo dhibka sababay saddex qaybood ayaan u kala qaadnayo wili odayaasha maaragtay labada beelood iyo annagoo waxuu ahay maamulka degmada maamulka degmada haddaad aragtiin waxuu wakiil ka yahay halka gobolka iyo kan stateka intaba wakiil buu wuxuu naga ahay marka saddex qaybood in loo kala qaaday waleen kuma heshiino hal meel annagoo arkayno ishayno waxaysaaba lagu kala baxaba waxuu ahay maaragtay wixii yarka ahay oo sibriska ahay oo qanciska ahay oo qofkii meesha ku dhintay soo maha xaa haray laba qodob oo waxuu ahay hanti baaba'day iyo soohdintii oo dhibkaba uu ka bilowdo sababta loo dhinto lahayd soo maa soohdinta labaatanka bisha abriil ayaan u imaahaynaa haddii allaylaha waana idiin baxaynaa intii ka sukaysana waxaan raadihaynaa xed ogaalnimo xed ogaay ayaa xaajo falaa la yidhaah tahriibyaal soomaali ay ku jiraan oo geeriyooday maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay halka afartan kalena lagu laayahay kadib markii doon ay ku degtay xeebaha dalkaasi jabuuti sida ay khamiista ay sheegtay hay-adda caalamiga ee socdaalka ee i o m oo ah hay-ad qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka shilkan ayaana ka dhacay meel u dhow xeebta waqooyi ee jabuuti gaar ahaan agagaarka ombok sida markaasi lagu sheegay bayaan ka soo baxay i o ema doonta ayaa waxaa saarnaa saddex boqol iyo labaatan rakaab xilli shilka uu dhacayay hay-adda ma bixinin wax faahfaahin ah oo ku saabsan halka ay doontu ka timi ama halka ay markaasi u socotay inkastoo shilalka noocan oo kale ah ay si joogto ah ay ugu dhacaan biyaha u dhexeeya geeska afrika iyo weliba yemana iom waxa ay sheegtay in inta badan dadka lasoo badbaadiyo ay yihiin dad ka soo jeeda dalka jabuuti wadooyinka waxaa inta badan adeegsada muhaajiriin isku daya in ay gaaraan bariga dhexe iyo weliba meelo kale oo kasii fog tobanaan kun oo muhaajiriin ah oo markaasi ka yimaada geeska afrika gaar ahaan etoobiya soomaaliya ayaa sanad kasta mara jabuuti iyagoona isku dayaya inay gaaraan sacuudi carabiya iyo weliba dalalka khaliijka sida ay markaasi u heli lahaayeen fursado shaqo dadaalada raadinta dadka maqan ayaana socda sida markaasi laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan ilaalada xeebaha dhanka kale horaantii sanadkan hay-adda amniga ee liibiya ayaa sii dayday in ka badan laba boqol oo muhaajiriin ah oo ku xidhnaa meel ay markaasi ay ku tilmaameen xabsi qarsoodi ah oo ku yaala magaalada kurfa ee koonfurta bariga dalkaasi kadib markii lagu hayay xaalado bini-aadannimo ah oo ka baxsan sida ay markaasi labo ilo wareed oo dhanka amniga ah u sheegeen wakaalada wararka ritals maalintii axadda ilawareedyadan oo codsaday in aan magacooda la xusin ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay heleen xabsi dhulka hoostiisa ku yaala oo qotodheerkiisu uu yahay ku dhowaad saddex mitir kaasi oo ay sheegeen in uu maamulayay nin liibiya ah oo markaasi ka ganacsada dadka mid ka mid ah ilowareedyada ayaa sheegtay in ninkaasi weli aan gacanta lagu dhigana dhaqdhaqaaqyo ciidan ayay iska soo dhaqdhaqaaqyo ciidan ayay iska soo horjeedaan oo ka socdo baydhabo iyo burhakaba cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya magaalada baydhabo waxay kusoo waramayaan in ciidamo aada u hubeysan lagu daadiyey xaafadaha iyo wadooyinka muhiimka ee magaalada baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sida ay xaqiijinayaan ilo dadka deegaanka ah dadka ku nool magaalada baydhabo ayaa sheegay in meel kasta oo magaalada kamid ah lagu arkayo ciidamadan oo wata gaadiid dagaal islamarkaana xiray qeybo kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee dhex mara xaafadaha magaalada baydhabo sida ay weriyeen dadka deegaanka ciidamadan ayaa la tilmaamay in si gaar ay u adkeeyeen ammaanka xarumaha dowladda isgoysada waaweyn iyo wadooyinka laga galo madaxtooyada koonfur galbeed iyadoona dadka rayidka ah mararka qaarkood la tilmaamay in lagu amrayay inay ka leexdaan wadooyinka ay hore u isticmaali jireen ilaa hadda si rasmiga looma ogo ujeedadaha ka dambeysa ciidamadan lagu daadiyey xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo hase yeeshee wararka ayaa tilmaamaya in maamulka ay kaga gol leeyihiin adkeynta amniga maadaama doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed dhowaan markaa lagu qaban doono dhinaca kale waxaa socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo markaas laga dareemayo deegaanada maamulka koonfur galbeed oo ay sameynayaan ciidamada kasoo horjeeda maamulka koonfur galbeed oo markaas dhaqdhaqaaq xoogan ka bilaabay deegaanada koonfur galbeed si gaara magaalada buurhakaba oo saacadii lasoo dhaafay la sheegay in ciidamada ugu badnaa dowladda halkaasi ay ka dejisay iyadoona sawiro iyo muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ay muujinayeen ciidan dowladda ka tirsan oo markaas ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dhaqdhaqaaqa iska soo horjeeda ayaana ka socda deegaanada koonfur galbeed oo ay sameynayaan ciidanka koonfur galbeed iyo kuwa kasoo horjeeday mucaaradka ah iyadoona dowladda soomaaliya la tilmaamay in ay doonayso inay ka hortagto qorshaha madaxweynaha koonfur galbeed ee ah in doorasho dadban uu ku qabsado magaalada baydhabo iyadoona uu isku diyaarinayo qabashada doorasho oo markaasi mucaaradka si weyn ay u diidan yihiin hanaanka uu marayo faahfaahino kasoo baxaya howlgalka dhanaha al-shabaab oo laga fuliyey mudug sumeyo daahir ayaa faahfaahinaysa ciidamada dowlada federaalk soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa howlgallo ka dhan ah al-shabaab ka wada koonfurta gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug si ay gacanta ugu dhigaan deegaano ka maqan sida ay sheegeen ilo kala duwan ciidamadan iskaashanaya oo xogtooda la qariyay ayaa maalmihii lasoo dhaafay gaaray deegaano ay gacanta ku hayeen al-shabaab iyaga oo bilaabay inay isku fidiyaan dhul hor leh wax ka bedelka lagu sameeyey howlgalada ka dhanka ah al-shabaab ee ciidamada dowladda ay ka wadaan gobolada dalka ayaa dardar ku socda iyada oo keliya xogaha la faafinayo marka ay degaan ama degmo si buuxda ay u qabsadaan lama soo warin khasaaraha ka dhashay howlgalada socda waxaana meelaha qaar la sheegay in laga maqlay rasaas ay isdhaafsanayeen ciidamada iskaashanaya ee dowlada federaalk iyo kuwa deegaanka oo dhinac ah iyo dagaalamayaasha al-shabaab dowlada soomaaliya ayaa sheegtay in la kordhiyey howlgalada lagu xoreynayo deegaanada ay weli gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan warkaabeen idaacadda jowhar markana akhbaaraadka dibadda ilaalada kacaanka islaamiga ee iiraan r g c ayaa sheegtay inay dib u celiyeen saddex markab oo la sheegay inay isku dayeen inay maraan manabiyoodka hormus subaxnimadii jimcaha toddobiilabaatankii maarso war-saxaafadeed ka soo baxay xiriirka dadweynaha ee i r g c ayaa lagu yidhi saddex markab oo xamuul ah oo ka kala yimid dalal kala duwan ayaa isku dayey in ay u dhaqaaqaan marinka loo qoondeeyey maraakiibta la ogol yahay waxaan dib loo celiyeyne kadib markii ciidamada badda ee ay u direen digniin waxaa kaloo la sheegay in marinbiyoodka hormus uu xiran yahay islamarkaana isku day kasta oo laga gudbi lagu wajihi doono jawaab adaga waxaa kaloo intaasi lagu diray socodka markab kasta oo u kala goosha dekadaha ay leeyihiin xulafada iyo taageerayaasha maraykanka iyo israa'iil kuna socda meel kasto iyo marin kasta waa mamnuuc dhegaystayaal warkii caawa ad kala socoteen idaacadda jowar intaas ayaan ku joojinayaa anigoo cabdicasiis cabdullahi cusmaan cabdisahaal ayaan idinla socodsiinayay intaan warkan warkiis ku kulmi doonana sidaasi nabadgelyo